munaasabadan la ka dhiirigeliya arday baratay kutubada saxiixulbukhaari iyo saxiixulmuslim iyo weliba lanqowday magaalada muqdisho walina ha qaban qaabaday mu-asasada alxaadiq iyadoona ha ku qeyb galeen culamaahudiin macalimiin waalidiin iyo ardayda kutubada dhammaystay intii dareertay munaasabadii waliba meelasilaha ka bandhigay waryaabo ardaydan baradan gudoomiyaha mu-asasada alxaadiq sheekh cabdiraxmaan diiriye iyo martidan sharaxii waryaabo ardaydan iyo baradeen iyo tiradii hosoona sheegintiiyo sii wadi doonaan horumarinta diinta awalan allah subxaanahu watacaala ayay mahad ideelkeeda u sugnaatay inoo suurageliyey fadhigan iyo maxfalkan aadka u quruxda badan aynu ku takriiminayno arday da-yar ah oo xifdisay qur-aanka kariimka kadibna xifdisay axaadiista nebiga sala allahu calayhi wasalam qayb ka mid ah weliba kutubta kuwooda ugu waaweyn ee loo yaqaano saxiixu lbukhaari iyo saxiixu muslim barnaamijkaas oo ay soo qabanqaabisay mu-asasada alxaadiq lisunna alnabawiya oo ah mu-asaso isku taagtay ka shaqaynta iyo horumarinta sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam sidaan wada ognahay sunnadu waa waxyigii labaad ee diinta islaamka lidaa qur-aanku iyo sunnadu waa qariinaan ma kala haraan mid walba midka kale ayuu xoojinayaa waana waajib qof walba muslim saaran in uu labaduba aamino uuna ku camal falo waxaana ku mid ah culummada iyo marti sharaftii ku qayb galay munaasabad iyo waliba meelaso iyo hakajiideenna hadalla bogaadin oo yoonjiideen ardayda kutubada diiniga ee baradeen iyo oona kala dardaarmeen inuu sii wadana baradowka culumta diiniga aada iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay waxaa meeshan ka muuqda dhallinyaro aada u fara badan qaarkood kitaabka ilaahay qur-aanka ay xifdisan yihiin qaar ka mid ihi sunnadii rasuulka sala allahu calayhi wasalama wax badan ay kaga dareen qaar kale arrintaa ma garanaysa ay xiisaynhayaan oo ay xafladda ka soo qayb galeen khayrka meeshaan ka socdo runtii aada iyo aad baan ugu faraxsannahay akhiiran waxaan u mahad celinaynaa wiilashayna yaryarka ah ee runtii iyagoo kuwa la da-da ah maanta waxa ay samaynayaan iyo waxay ku mashquulsan yihiin iyo brograamyadooda aan ka wada dheragsannahay doortay inay ka mid noqdaan xamalatu sunna iyagana waa wax aada u qiimo badan runtii iyagoo dhallinyaro ah waqhtigoodu cusub yahay da-doodu yar tahay iyagana waan bogaadinaynaa ilaahayna subxaana wa tacaala waxaan uga baryaynaa inuu arrinkaas ku garab galo dhallinyarada baratay inay kasii wadaan meeshooda la rabaa ay ku dadaalaan inay diinta ay sii bartaan cilmigeeda iyo camalkeeda macallimiintana waxaa la rabaa in maaragta dhallinyarada ay diinta barahayaan ay diinta khulaasadeeda iyo nuxurkeeda mar kasta la waardiyeeyo ayaa loo baahan yahay waxaan rajaynaynaa ubadka soomaaliyeed aadka u yaryar ee la noolaa duruustaas aadka u wanaagsan muddadaas la xifdisiiyey ku dhaqmay waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in ay lasii noolaadaan ujeeddadii laga lahaana laga gaara iyaguna ay ka gaaraan hadduu ilaahay idmo xifdiga iyo ahmiyaduu leeyahay culimmadii ayaa hore noogu sheegtay mu-asasada alxaadi oo u taagan nooleynta sunnada nabi axamed sala allahu calayh wasalam maantan aan u fadhinno ardaydii xifdiyeen saxiixi albukhaari wa saxiixi muslim oo lagu qabtay masjidka xaaji maxamuud qaaje waxaa fangareeyey mu-asasada maamaryan alkhayriya mu-asasada maamaryan waa mu-asaso soo shaqaynaysa in ka badan toban sano mar walbana u taagan inay barnaamijyaha khayriga ay ka shaqayso magaalooyinka soomaaliya guud ahaan weliba mudooyinkii ka dambeeyay badahayna owlaada eedka markaasi hanku aflaxaya dugsiyada diiniga ee hanasoy oo baradahayan xifdinta qur-aanka kariimka iyo kutubada kale diiniga